garoonka diyaaradaha degmada garbahar ee gobolka gedo ayaa muddo sanad ay hirinay sababo la xiriira burbur sookajari dhabo diyaarado iyo ku duulayana kaasoo maamulka dadaalanka jare sidii lan heli lahay dhaqaalihii laka dhisi lahay garoonka si shaqada bulshadu sanhayon sii weydaa gudoomiyaha degmada garbahar ee gobolka gedo iimaan cadow kaarshe iyo maarayaha garoonka diyaaradaha degmada iyo waliba ayaa ku warbiyeena riidan dayactirowka laka bilaabay garoonka diyaaradaha degmada asiya walina dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya ka baaqina iniyou garaba ku siiyana riidan dayactirowka iyo guud ahaan dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada asiya muddo hal sannad aad diyaaradu kama soo degin ismaandhaaf khalkhal siyaasadeed ahoo jiray iyo caqabado uu yeeshay garoonku oo ku yaraaday diyaaradihii qaar ka mid ah inay ka degi waayaan kuwa kookooban oo kuwa fookar fiftiga la yidhaahdaa ka degi jiray intii kale way ka degi waayeen maadaama ayna ka degi karin marka inay diyaarad walba ka degi karto oo aan ballaarin oo dheeraynno ayaan go'aansannay dadkuna ay soo wada jeediyeen iyo injineeradii iyo kabtannadii diyaaradaha waday cagaftaa keliya waxay naga qaadanaysaa saacaddii boqol iyo labaatan doolar halkii saac dhaqaalaha aan u haynana oo gaar ahoo iyo maarata gaar qof isaga xil saarayna ma jirae waa midka jeebabkeenna ku jira dhammaanteen waa midkaan rabna inaan sadaqaysanno haddaad tihiin dadkaas aan soo sheegay waxaan doonaynaa inaad ka soo qayb qaadataan aragtaanna shaqada meesha ay marayso mid aan maarata afminshaarnimo iyo oga dan leennahay faanfaan ma aha run ahaantii wacyiga iyo marxaladda uu ku sugnaa ama lagu jiray ee garoonka garbaharey uu ku sugnaana cid hadda looga sheekaynaya ma jirto walow diyaaraduhu ay noo shaqayn jireen oo ay ka degi jireen hadday tahay commershal falaytkii shacabka ahaa iyo hadday tahay gargaarkii kuwii waday iyo hadday tahay kuwii kaargooga ahaa intaba waa ka degi jireen saabsanayd waa unballaarin dherarka garoonka lagu daro saakayna meeshii garoonka uu ku ekaa ee dhulka iga dambeeya ku aadan inta qardaysanee cagaftu ay ku jirto markii laga reebo iyo inta aan ku darnay shalay iyo daraad gelinkii damba iyo maanta oo hadda gelinka hore aan joogno runaantii waa dhul ku dhow laba boqol iyo konton mitir waxaan jecelnahay labadaa boqol iyo kontonka mitir haddii aan la sinno oo aan buuxinno dhulku waa dhul dhagaxa aad buu adag yahay cagaftu shaqadii ay katarabiilka saxda ah oo loogu talagalay dhagax jabinta iyo dhulduleelinta uu qaban lahaa bay noo haysaa isku tashi bulsho iyo ballan aanu wadagalnay iyo isku duubni baaq ahoo aan rabnay inaan dadka deegaanka ganacsatada gobolkan ku dhaqan gaar ahaan kuwa garbahaarey ku sugan wacyi kasta iyo marxalad kasta oo maanta lagu sugan yahayba inay u dhabar adeegaan baa la rabaa mas-uuliyaddii aan haynay ee cabashadeedu nagu soo dhacaysay hadday tahay ganacsatadii diyaaradaha diyaaradaha iyo hadday tahay bulshadii deegaankan u dhalatay iyo kuwa soomaaliyeed oo baaq intaba ka soo dhiibanayay garoonkan gobolka gedo degmooyinsha iyo weliba garoomada iina hano markaasi yaa burbur xoogle ku jara walow mararka qaar shoollaka samayow reedan dayactirow walina mararka birsho saameyn kuwa ladaya roobabka iyo fatahaado ku dhicana gobolada dalka soomaaliya